wafdigan oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada caabadwaaq ayaa waxaa ku soo dhoweeyey maamulka degmada caabadwaaq wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug steet xubno ka tirsan guddiga xasilinta degmada caabadwaaq odayaasha dhaqanka ururada hooyooyinka iyo dhallinyaro ugaas axmed barre taakooy ayaa ugu horrayn ka hadlay goobta soo dhoweynta wafdigan cabdiwahaab wafdiga oo hogaaminahayo oo nooga yimid gagalka shanaad ee etoobiya amase dowladda federaalka oo etoobiya iyo wafdiga uu hogaaminahayo waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo walaaltinimo iyo kalsooni suldaan xasan yare cilmi iyo guddoomiyaha ururka haweenka caabadwaaq deeqa cabdi cilmi ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdigan macnaheedu waxaa weeye xafladdan wafdi nooga yimid dowlad degaanka soomaaliya ee etoobiya waxaan ammaan iyo hambalyo iyo salaan u gudbinaynaa madaxweynaha dowlad degaanka cabdi maxuud cabdiwahaab oo wafdiga nooga yimid dowlad deegaanka hogaaminaya maantana goobjoogka ah looguna tala galay xafladdan in lagu soo dhoweeyo sababtu waxaa weeye danaha dadkan iyo danaha dowlad deegaanka soomaaliya isku xirahaya nin keliya oo ka shaqayn kara inuu yahay baan aaminsanna dowlad deegaanka etoobiya wafdiga nooga yimid oo ballaaran oo halkan ku soo dhoweynay maanta waa in si fiican xiriirkaas loo adkeeyo si ay labada dowladood galmudug iyo dowlad deegaanka etoobiya ay u wada shaqeeyaan midnimadeennii iyo waradhalashadeenii iyo jiritaankeennina loo soo celiyo ugu dambayntii ayaa waxaa goobta soo dhoweynta wafdigan ka socday dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka hadlay guddoomiyaha degmada caabadwaaq mahad cumar cilmi iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug maxamed xayir waxaan rabaa inaan madaxda maamul goboleedka galmudug iyo madaxda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya aan u jeediyo salaan madaxweynaha cabdi maxamed cumar iyo golihiisa fulinta waxaan leeyahay waa laba deegaan oo xuduud aad u ballaaran leh isuna baahan qofka shacabka ee halkaa jira ku nool iyo midka halkan ku noolba ay isku dan yihiin amni iyo horumarna ay u baahan yihiin waxaan rabaa haddaynu nahay mas-uuliyiinta labada deegaan inaynu aad uga shaqayno iskana kaashanno sidaannu hagaajin lahayn wada noolaanshaha ummadda walaalaha walaalahanna ee reer dowlad deegaanka etoobiya aannu nidhaano gacmo furan ku soo dhowaada xidhiirka labada shacab aynu ka wada jirno marka wafdigan wuxuu caddaynaya in loo baahan yahay inaan yeelanno wada shaqayn labada shacab ma kala duwana waxaan aad uga u salaamahayaa labada madaxweyne madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale xeef iyo madaxweynaha dowlad deegaanka etoobiya cabdi maxamed cumar in labadoodu ka ambaqaadi doonaan nabadda ay ka ambaqaadi doonaan taasna waxaan rajaynaynaa haddaan nahay dowlad goboleedka galmudug oon wasiirka arrimaha gudaha ahay waxaanu soo dhoweynaa arrinta ayadaa ayaala cabdulaahi jaamac redio daljir